SBS Audio is supported by advertising.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha maarsan ay tahay sanadka magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn ciidanka badda maraykanka oo sheegay in malaayiin litir oo batrool ah ay saaran yihiin markabkii ku dhacay buundada magaalada baltimore ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahuna waxa uusan wax weyn ka soo qaadin walaaca maraykanku ka qabo weerar dhulka oo israa'iil ay ku qaado raafa maraykanka waxaa ka sii socda howlgalka lagu doonayo in lagu helo meydka lix qof oo la aaminsan yahay inay dhinteen kadib markii markab xamuula uu ku dhacay buundo ku taala magaalada baltimore baarayaasha ayaa koray markabkan waxayna ka soo heleen qalabka macluumaadka lagu duubo ee data recorderka la yidhaahdo iyo weliba shaqaalaha markabkan calanka singabuur uu saaran yahay oo weli iyagu markabka saaran ciidanka badda maraykanka ayaa sheegay in markabkani uu waday lix dhibic sideed milyan litir oo batroola iyo qalab kale oo sun ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaan waxweyn ka soo qaadin walaaca maraykanku ka qabo in ciidanka israa'iil ay weerar dhulka ku qaadaan magaalada dhanka koofureed ku taalla ee khaza ee raafa la yidhaahdo iyadoo israa'iil ay sheegtay in dadka shacabka ee halkaasi degan ay ka qaxi karaan ama ka baxsan karaan dagaalka mr netanyahu ayaa u sheegay wafdi xildhibaano oo maraykan ah oo labada xusbi ka socda oo ku sugan jerusalem in dadka raafa gabaadka ka dhigtay loo ogolaanayo inay halkaasi ka baxaan oo dagaalka ay ka baxsadaan israa'iil ayaa doonaysa inay burburiso waxa ay ku tilmaantay afar guuto oo ciidama oo xamaas ay leedahay oo ku sugan raafa iyadoo sheegtay in weerarka dhulka uu lagama maarmaan u yahay in laga takhaluso ciidankaasi reer xamaas benjamin netanyahu ayaa sheegay in howlgalkan dhulka uusan keeni doonin masiibo bini-aadannimo isla weerarka bariga dhexaan ku jirnaaye hal qof ayaa dhintay kadib markii weerar cirka ay xisbilaahi ku qaaday waqooyiga israa'iil maamulayaasha israa'iil ayaa sheegay in nin laga soo saaray burburka dhisme magaalada akiryad shimona laakiin markii lasoo bixiyey uu bartii ku geeriyooday kooxdan militariga ee lebaniiska ayaa sheegtay in weerarkaasi ay uga argoosanayeen weerar cirka oo israa'iil ay ku qaaday tuulo lebanaan ku taala saacada uun ka hor taasoo toddoba qof ay ku dhinteen saraakiisha ukrainna waxa ay sheegeen in ruushku uu u isticmaalay gantaalaha lahago duqayn uu ku sameeyey magaalada waqooyiga ku taala ee kharkiif la yidhaahdo weerarka noocan ayaa ah markii ugu horreysay wixii ka dambeeyey labadii kun iyo labaiyo labaatankii taasoo hal qof uu ku dhintay lix iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen wasaaradda arrimaha gudaha ukrain ayaa sheegtay in dhismayaal dad shacabu ay degan yihiin khasaara soo gaaray sidoo kale xarun caafimaad iyo xarun boolisku ay leeyihiin sidoo kale uu khasaare soo gaaray maanta dhanka hawadana magaalada melbourne waa daruuro iyo labaatan digrii sidneyna waa roobab iyo shan iyo labaatan digrii halka australian dollara waxaa lagu sarrifayey lixdan iyo shan senti oo lacagta maraykanka ah